قال المصنف رحمه الله تعالى السادسة السادسة مسردة اللحات شأن المتقنين متقنين تي شأن يقول التصحيح والتضبيب والتمريض sidaas ay shanigoodii ahaayey ayay samayn jireen tasxiixiin waxa la yidhaahdo iyo tadbiib waxa la yidhaahdo iyo tamriid waxa la yidhaahdo saas ayay samayn jireen oo shanigoodii ahaan jiray ayuu leeyahay musanifku raxmatullahi caleyh waxaan kusoo dhex jirnay noocii shan iyo labaatanaad oo ahaa kitaabatu alxadiid waxaan ku dhex jirnaa saddex nooco oo ugu adag kitaabka taqriibka inta badanna masqalacaga ugu adag yahay oo taxamul lxadiid iyo kitaabat lxadiid iyo midda ku tan ku xigto saddexdaasi ugu adag yahay marka intaas yar ayaa hogaho waxaa laga yaabaa inuu culeys la dareemo laakiin haddii loo fiirsado naftarkeed naftarkoodii waa iska sahlan tahay wixii ka dambeeya waa iska iisoo qabo insha allah asaadisatu masalada lixaad shaanu lmutqiniina mid waa soo dhaafnay midna waa ku dhex jirna wax yara noo dhiman midna waa noo dhiman tahay kale bes tan dhaxa ayaa ugu sii daran haddana aan ku dhex jirno hadda asaadisatu masalada lixaad oo sagaalkii masalo lagu sheegay noocan dhehdiisii ka mid ah shaanu lmutqiniina xufaadii ama dadkii ruwaadii mutaqiniinta ahaayeen shanigoodii waaye ay shanigoodii dheh ataxiix waay asaadisatu mid lixaad sha'nu lmutqiniina ruwaadii mutaqiniinta ahaayeen shanigoodii ataxiixu waay tasxiixiin in wax tasxiixiyaan see u tasxiixinayaan iskaa noo sheegi doona iyo watadbiibu tadbiib way dhajiis waay wax meel lagu dhajinayo tadbiib iyo watamriidu tamriid waad oo jiriisiin hadda meeshaan waxaa muuqata inay saddex nooc ay yihiin mana aha saddex nooc waa laba nooc keli waayo altadbiibu waatamriidu waa isku mid labadaani waa isku mid waayo sida gadaal baan isaga keeni doono musanifka naftarkiisii aan ka fahmi doono insha allah fatasxiixu tasxiixintu waxaa waaye kitaabatu saxa saxa qoraalkeedii waaye kelimada saxa la yidhaahdo e qoraalkeedii waaye saxa qoraalkeedii waay lagu qoraya calaa kalaamin kalaam dushiisii lagu qoraayo waay sax ayaa la qorayaa waxaa lagu qorayaa calaa kalaamin kalaam korkiisii kalaamkaasoo saxa ansahay riwaayatan wa macnan waay xagga weriin ahaan riwaaya ahaan u ansaxay oo saxiix ah macno ahaana saxiix u ah macno qalad aysan ku jirin oo saxiix u ah waay wa huwa cirdatun lishaki waay wa huwa kaasi oo saxdaasi oo la qoraayo meeshaan lagu qoraayo cirda cirdatun waay waa boos iyo makaan lishaki shak u sugnaaday waay meeshii laga shakiyo ayaa la dejinayaa waay cirdu tahay wa huwa saxdaasi qorideedii ee cirdatun waaye waa boosi makaan lishaki shak u sugnaaday meel laga shakiisan yahay kelimo laga shakiisan yahay ayaa dusha laga saarayaa maxaa looga saarayaa si shakigaas meesha looga saaro u baxo aw ilkhilaafi dheh ama khilaaf ayaa cird u tahay boos u tahay meel khilaaf ku jiray ayaa la dul saarayaa inay sax tahay watadbiibu tadbiibkana wayusamaa waa lagu magacaabaya atamriida tamriida lagu magacaabayaa an yamudda mas an yumadda khatun waay khat in la jiido waay watadbiibu tadbiibkana wayusamaa waxaa lagu magacaabaya atamriid ayaa lagu magacaabayaahe an yumadda waa in la taago khatun khat xariigma in la ji oo la taago waay awalahu hadalka awalkiisii waay awalahu awalkiisii waay in la jiido waay ayib ama tadbiibka awalkiisa in la jiido waay sida ka shaadi oo kale shaad saad keligiisii aakhirkiis waxaan lagu daraynin farti geedaal laga soo laabaya in aan lagu aan loo laaba aan la laabaynin iska toosan sideeda loo jiidaayo waayo sida isagaba hoos ku tusaalaynayo kasaadi hakadaa ayaa loo qorayaa bayna alqowseyn saad keligiisii oo wax lagu aan lagu darin oo iska jiidan oo la xariigaayo ayaa meesha ku qoran soo maha waxaan laguma darin lamana soo laabin fartii sideedii way u taagan tahay sidaas oo kale ayay ku qorayaan macnaha والتضبيب يسمى التمريض أيما الدواء إن لتاغو خط خط إن لتاغو جيد محر حريق من إن لتاغو وي أوله أول كيسي وي أول كيسين لغو تيغو أول لجيدو وي سيدا كالصادي أو كلا لو جيدو وي أوله أول التضبيب وي تضبيب كا أول كيسين لجسو جيدو وي سيدا كالصادي أو كلا لو جيدو وي ولا يلزق لغو مدجيو تضبيب كي بالممدود عليه مدك دوشي سي لتاغايو أو لجيدايو laguma dhejinaayo laguma dhexdaraayo waayo korkiisi ayaa la saarayaa lagu jiida mooyaane isaga lama dhex laguma dhexdaro waayo walaa yulzaqu laguma dhejiyo tadbiibkii bilmamduudi calayhi kii dushiisii la taagayay laguma dhejiyo yumaddu waa la jiidayaa calaa thaabitin mid sugan dushiisii ee lagu jiidaya tadbiibkii naqlan soo guurin ahaan u sugan waayo in saas lagu soo guuriyey ama qalad ha ahaado macnihiisii ama sax ha ahaadee in horta kelimadaas saas lagu soo guuriya tusinaysaa maadaama markii naqligiisii ansaxay wax kale lama fiirinayo naqligaas inuu ansaxay tusinaysa inuu saxiix yahay soo guurintaasi kitaabka laga soo qoranay saasa u qornayday kii kale kaas laga soo guurinay saasa laga soo guuriyey oo saasa u qornayday boy yumaddu waxaa lagu jiidayaa tadbiibkii calaa thaabitin mid sugan dushiisii naqlan xagga soo guurin ahaan u sugan faasidin oo faasid ah lafdan waay lafd ahaana faasid u ah aw macnaa macna ahaan oo faasid u ah aw musaxafin mid la tasxiifiye ah aw mase naaqisin naaqis ah macnihiisi waa naaqis ama waa la tasxiifiyey musaxafa laga dhigay ama macnihiisi ee laab ama macnihiisi ee faasid ah ama lafdigiisa ee faasid ah intaas mid ka mid ayay ku sifaysan yahay laakiin soo guurintiis waa sax kitaabkii laga soo guuriyey saasa lagaga soo guuriyey macnihiis ha qaldanaadee waxaa la ictibaarinayaa soo guurinta bisa la ictibaarinayaa kii markan soo guurin ahaantiisi sugan tahay ayaa dusha laga saaraya in saan kitaabkii laga soo qoray saan u qornayday ayaa la tusinaya saxiix tahay dusha laga saaraya mooyaane macnaha macnaheeda sax way ma aha saasa macnaheeda yahay ma aha waxaa lasu maa laga yaaba macnihiisi inuu qaldan yahay lafdigiisi inuu qaldan yahay ee ku dhawaaqiisi musaxaf inuu yahay naqs inuu ku jiro waa dhici kartaa maxaa loo saaraa marka kelimada saxiixiga ah he kitaabkii laga soo qoray saana lagaga soo qoray waay nusqadii laga soo qoray saana sax ku hayday saasa laga soo guuriyey asagana kii kale ka soo guuriyey saasa weligeed saasa ku qornayday saasa lagu soo naqliyay ahaan ayaa dusha looga saarayaa bis wa min annaaqisi waxaa ka mid a mawdicu irsaal meeshii irsaal ku jiro waxba dhacasan soo ma sanadkii mawdicu irsaal waay waay naqasoo ku jiro marka haddii saas lagu soo guriyo saasa loogu qoraa naqsigaas isagoo ku jiro irsaalkaas lagu soo guriyo sideeda loo qoray ah naqsi waa ku jira laakiin waxbaa ka maqan sanadkii awal inqidaac inqidaac ayaa ka mid ah mawdicu naqsiga oo min annaaqisi waxaa ka mid ah mawdicu alirsaali aw alinqidaaci waay warubamaa waxaa la arkaa ikhtasara inay ku gaabsadaan bacduhum culamada qaarkood calaamata tasxiixi ay ku gaabsadaan bisa calaamada tasxiixiga keligeed isa qortaan ayaa dhici karta waay tadbiibkaasi aan samaynin oo oo qor-aan keli ah ee calaamata saxiix ay isu qortaan waay fa ashbahat idabba markaasi ay shibahdo dabadii waay dhejiintii waxyaabihii kor lagaga dhejinaayey wa yuujadu waxaa la helayaa fii bacdi lusuuli usuusha qaar ka mid a dhexdoodii usuushaas oo alqadiimatii hore bilisnaadi isnaad dhexdiisii waxaa lagaga helay isnaadkaas oo aljaamici jamcinaayo jamaacatan jamaco macduufan haaluu yahay mid lagu adafay bacduhum qaarkoodii calaa bacdin lagu adafay maxaa laga helaya marka calaamatun calaamatun maxay tiraa may tahay naib alfaacil yuujadu naib alfaacilkeeda tawmiisha mu yaala wayuujadu waa laga helaya fii bacdi lusuuli usuusha qaar ka mida dhexdoodii usuusha soo alqadiimatii hore fi lisnaadi isnaadka dhexdiisa lagaga helay isnaadkaasoo aljaamici jamcinaayo jamaacatan jamco sanad oo dhowr qof jamcinaayo waay macduufan halyahay haluu yahay mid lagu adafay bacduhum qaarkoodii jamaacadaasi calaa bacdin lagu adafay waay hee waxaa laga helay calaamatun calaamo calaamadaasoo tushbihu hiya calaamada shiibahayso adaba dabadii shiibahayso bayna asmaa'im asmaadooda beenkoodii la dul saaray waay walaysat dabatan walaysat hiya ayadana calaamadaas aan ahayn daba daba aan ahayn waay dhejis aan ahayn waxaa la arkayaa sanad oo rajaashiisa ay farac badan tahay ee in ruwaadiisii laisku cadafo harfu cadafi oo waaw ah laisugu cadafo fulanun wa fulanun wa fulanun wa fulanun can fulanin la yidhaahdo marka waxaa la saaraya ee culamada qaar ka mida ay samaynayeen wow kasto dushiisii waxay saarayeen calaamadan oo ah shiibahayso tadbiib waay calaamatan sax ah suaad keligiisii meeshaasi ku lagu xariigay wow kasta dusha laga saaray maxay u yeelayaan si aan loo malaynin inuu wawdaani hee can laga wado bimacnaa can inay tahay si aan loo malaynin darteed ayaa waxay samaynayaan wawdaasi ayaa dusheeda saarayaan maxay u samaynayaan inay dhammaan intaan ay isku cadafan yihiin oo mid kastoo sax u yahay oo can aan xaggeeda aan laga keenin so sharaxba waa iska baraarujinaya waay khawfa min an yujcala can makaana alwaawi uu leeyahay sidaasi marka waa waa lagu adkaynaya marka mid kasta sidiisa ku ansaxay macnaha wawdaani bimacnaa can maahane sideeda ku ansaxday qof kasta wuu yahay sidaas waay waa wariyey waa wariyey hadidka qof kasta waa wariyey waay wakaanaha waa bayado calaamatu itisaalin waay itisaal calaamadiisi hee ay ay tahay boy wakaanaha ayada waxaaba moodaa adigu calaamatu itisaal inay tahay waana sidaas way calaamatu itisaal ay sideeda ku tahay asaabicatu midda toddobaad maslada toddobaad idaa waqaca haddii uu dhaco fi lkitaabi kitaabka dhexdiisii maa shay u dhaco laysa minhu kitaabka aan ka mid ahayn nufya waa la anfinayaa bidarbi tirtir ayaa lagu anfinaya waay baabi'in bidarbi baabi'iina lagu lagu anfinaya darba garaactaan maaha waa la garaaca lagama wada dabac lagu wada waa la tirtira waa la baabi'inaya waay wixii kitaabka aan ka mid ahayn haddii lagu arko waa la baabi'ina waay qaabmee loo baabi'ina marka sidaan soo socoto idaa waqaca haddii u dhaco fi lkitaabi kitaabkii dhexdiisii asig wax kasoo gurinaya ninkaani maa shay oo laysa minhu min alkitaabi aan ka mid ahayn uu ku dhaco nufya waa la anfinaya maadaas kaas ah bidarbi baabi'ina lagu anfinayaa aw alxaki ama xokitaan in la xogo waay aw almaxwi ama tirtir aw gayrihi ama keyrkiisii sida ka lacigi oo ka leefitaan leefitaan waay waa leefaya tirtirtaanka ka mid yahay naftirkiisii sidaasi keyrkaasi aw gayrihi waay ayuu ku tirtirayaa waa marka saasuu samaynaya kitaabkii kamid ma ahabo wixii kitaabkaan ka mid ahayn saasuu samaynaya waay wa awlaahaa ashyaadaasi kan ugu awlaysan in lagu baab lagu anfiyo ee adarbu waaye adarbu baabi'inta waaye baabi'inta ay ugu awlaysan si kale maahane waa in la baabi'iyo oo la tirtiro eber laga dhigo waay uma kadib qaala alakharuuna culamada intoodii badan waxay yarahdeen yakutu waa xarigayaa kaatibkii madaalibkii fawqa almadruubi calayhi mid dushiisii ee la tirtiraayo khatan khad ayuu yeelayaa waay ku xariigaya waay yakhutu waa xarigayaa fawqa almadruubi calayhi midka dushiisi la baabi'inaayo khatan khad ayuu ku xariigayaa khadkaasoo bayinan cad waay khadkaasoo daalan tusinaayo calaa ibtaalihi ibtaali lmadruubi caleyh midka la baabinayo dushiisii baatilnimadiis tusinaayo mukhtalidan dheexayo khadka bihi bilmadruubi caleyhi waay madruub caleyhigaasi dushiisii dheexaayo ku dhex darsamaayo waay ayib walaa yatmas walaa yatmisuhu ma tirtiraayo waay wixii ma tirtiraayo culamada qaar saasay dheheen lama tiraayo hee waxaas wuxuu samaynayaa daalibkii midkan madruuba caleyhigan ah oo khataagan ah ayaa dushiisa wuxuu ku xariigayaa khad oo cad tusinayso baatilnimadiisii oo khadkaasoo ku dhex dheexin ee madruuba caleyhigaasi ma tirtiraayo waay see yeela marka bal yakuunu wuxuu ahaanayaa khadkii ama maya madruub caleyhi waay bal yakuunu huwa madruubun caleyhi madruubu caleyhi wuxuu ahaanayaa mumkina alqira'a qira'adiis mid suurtagal ah dushiisii meeshii a kii qaldanaa dushiisii kala barkiisii ee wuxuu geeskiisii meeshii kasoo bilaabanayay ayaa xariigman oo khad khadeedu isaga wax ku qoraya kasoo bilaabaya kala barkiis ayuu marinaya ilaa aakhirkiis laga gaaraya waay dhaxada ka xariigaya awalkiisa ilaa aakhirka laga soo gaaraya waa soo xariigaya kii qaldanaa dushiisa ogow ayuu samaynaya kadib markii saasuu sameeyo ma tirtirayo ma tirtirayo ma tirtirayo marka maadaama dhexdiisii khad yar oo kaga xariigay xuruufta inteedii kale iyadoo muuqato oo qofkii u baahan inuu akriyo akrin karo ayuu ayuu ayuu ku baaqiyala ku istaagaya waay ayuu ka istaagayaa sidaas waay in la akriyo waa suurtagal markii ay tahay ewerka ma dhigaayo waay waxay tusinaysaa marka la rabo la rabaa inay qalad tahay si la ogaado bes oo laga rabaa bal yakuunu wuxuu ahaanayaa mumkaasoo madruub alayhiga mumkin alqiraati qiraadiisi mid suurtagal ay tahay wayusamaa waxaa lagu magacaabayaa khadkan saas loo galay madruub alayhigan loo yeelaayana wayusamaa waxaa lagu magacaabaya hada kan ashaqu ayaa lagu magacaabaya ashaqu ayaa lagu magacaabaya shaqo jeexitaan dhaxda laga jeexay xuruuftii geesaha inta kale haddii loo baahdo in la akriyo la akrin karo dhaxda keliya xararag laga siiba marka wixii kaa galdamo inaad saas samaysid waa ku banaan tahay inaad ka tirtirtina waa banaan tahay labadaba waay lakin culimadu tan dambe u badan yihiin carabkii sidiisa loo baaqyelaya inuu qaladkii saas u dhacay loo qoray si loo ogaado saasa marka loo qoray ma jida saasna maaha calaamad saaran inuu khata yahay saasa laga raba waqiila waxaa la yidhi laa yukhlatu lama dheexaayo bilmadruubi calayhi madruubu calayhigii dushiisii laguma dheexaayo khadkii hee laguma jeexaayo maanaha e maxaa la samaynaa bal yakunu fawqahu macduufan calaa awalihi wa aakhirihi waa qool isagana wixii khata nimadooda ku caddaatay maxaa samaynaysaa see ula dhaqmaysaa mar imise martaba soo marnay labo mar maxaa la samaynaa waa la tirtira soo maha ibra laga dhigaa mar maxaa lagu samaynaa dhexda laga xariigaya meeshii ase qalad kasoo bilowday ilaa aakhirkiisi ee dhexdiisii xariigmaan lagu jiidaya mar saddexaad muwaatana marka bal waqiila waxaan yidhi laa yukhladu lama dheexaayo bilmadruubi calayhi kii madruubi calayhi ala baaba-inaaya dushiisii lama dheexayo e bal yakuunu wuxuu ahaanayaa khadkii fawqahu korkiisii ahaana bal yakuunu huwa khadkii wuxuu ahaanayaa fawqahu fawqa almadruubi calayhi madruub calayhi dushiisii khad la saaraa lagu jiida waay calaa awalihi awalkiisii iyo wa aakhirihi aakhirkiisi waay si shaaraxa hoos tilmaamaayo ma ujeedaan nuun afkiis hoos la eediye oo kale sharxa ma ku arkaysaan a mithaalu hakada ma arkaysaa xariigman ayaa kelimadii qaldanayday oo madruub aleyhiga ahaa dusheeda ayaa la xariigayaa kelimadii dusheeda tooskeeda ayaa la xariigayaa gadaalna waa laga soo leexinaya korna waa laga soo leexinaya waay ayada marka maxay ku jirtaa khad ee qalocsan gudihii soo ma maxaa tusinaysaa taas marka inay qalab tahay ma jeedan noon afkiis hoos dheediyey ida ma qoraay miya shaax ma qoraay mithaalu hakada bes calaamad malaha nuun nuun nuun nuun afkiisi hoos dheediyey mithaalu hakada bes ma qoraa a saas way qaarkood waa qoraan mana sax way sidaas waa qoran tahayba bayna qawseen m middanba way taas midda kale way sidaasuu samaynayaa muhimid waa la fahmay soo maha xariigmana dusha laga saaraya madax geeskan waa laga soo leexinaya madax kalena waa laga soo leexinaya hoosaa loo soo leexinaya oo dhinaca kelimadii kelimadii dusheeda markii la xariigo ayaa geesna laga laabaa geesna waa laga laabayaa ayada marka dhexda ku jirta o laakiin hoosteedii lama lama soo gaarsiinayo ayada lala soo ekeynaya madaxeeda meesha ku eg tahay madaxeeda iyo madaxeeda dhexdo ya daal ah nuun nuun afkiisa hoos la eediyey mataqaanaa sa afkeeda sa ta ta afkeeda hoos la aadiyey waay kelimada inta haddii qoran tahay sadarkii saan loo qoraayo ee inta markii soo saas loo xariigo inta haddina waa laga soo leexinaya intana waa laga soo leexinaya inta ku jirta kelimadii marka alfahm waa qorayaan qaarkood saas saasa la sameynaya waay waa qool asagana martaba kale martaba saddex afraad waqiila waxaa la yidhi yuxawiqu waa wareejinayaa calaa awalihi kalim macduufu calayhi awalkiisii nisfa daa'irati inuu ku wareejinaya daa'ira haafkeed wakadaa sidaas oo kale aakhira oo aakhirkiisina waa wareejinayaa nisfa daa'ira tan idin qoraa soo ma ها مثاله هكذا تن هذا مقرأ يا وايه تن معناه maxaa waaye bil fur bil xir waay maqra saas waaya bila furaysa adana dhaxdeeda dhaxdeeda kelmadii ku jirta soo maaha adana aakhirkeeda kelimad awelkeeda kow awelkeeda markii kelimadii oo macduuf madruub calayhi ahaa la baabi'in rabay meesha ka bilaabanaysa awelkeeda ayaa bila furaysa bilha ayaa furaysa meeshii ku ekeyday aakhirka haddana bishii waa xiraysaa waay bil fur bil xir waa taqaana soo maaha iskuullada soo marteen بين قوسين واحد. بين قوسين عمر واصور يا قي ما قارك واصور يا شرح هوس تاسو كو سمينا يا واي كور ما لكن هي بين قوسين قلينا تن تي هره كره هي سو لك ساراي تن بين قوسين واي واي است ورد ملا ميلها قر مهمات كاين القرا فينا لا دي ميلها قر لكن دم تصالو كفلنتي واذا كثر مركي بطه waidaa kahura almadruubu alayhi madruubu calayhi markii uu bato qaladkii wax badana noqdeen marka hal qalad maaha maanta waxaa waay qalad faraa badana meeshii ka dhacay waidaa kahura almadruubu alayhi madruubu calayhi haddii uu bato faqad yuktafaa waxaa la arkaa in lagu kaaftoomo bitaxwiiqi wareejin ama xeerarid awalahu macduufu calayhi awalkiisii iyo aakhirahu macduufu calayhigii aakhirkiisii in dhammaan hee lasoo wareejiyo kulli waay wax allaal meeshii meeshan ku hallaabsanaa ama ku qaldanaa dhammaantood in wax lagu soo wareejiyo maxay ka dhigan tahay qalad waay waqad waxaa la arkay yuxawiqu huwa qaalibkii inuu wareejiyo awala kula satrin kulli satrin dheh satr kasta awalkiisii wa aakhirahu aakhira kulli satrin satr kasta aakhirkiisii inuu soo taxwiiqiyana way dhici kartaa sadr sadr waay dhammaan maaha e sadarkaani awalka kasoo xariigaya wareejinaya kana akhirkiisi bayn alqowsayn kana awalkiisii kana akhirkiisi kana awalkiisi kana akhirkiisi mid kasta gaca awalka iyo akhirka ayaa bayna qowsan ka dhigaya wixii qaldanaa o dhan saasuu samaynaya wa minhum waxaa ka mid ah culimada man qof oo iktafa ku kaaftoomay bidaa'iratin sagiira daa'ir yar awala ziyaadati ziyaadada awalkeeda ku dhejinaya iwa aakhiraha daa'ir yar ayaa kor ka saarayaan wixii qaldanaya o dhan daa'ir yarna gadaala ka dhigayaan waxay u dhahay maxay tii maxay yihiin qalad waay sidaas isticmaala wa qiila waxaa la yidhi yugtab waa la qoraa martabo kale ayadana wa qiila waxaa la yidhahday waa mid shanaad yugtab waa la qorayaa laa ayaa la qorayaa fii awalihi awali madruubi calayhi gee lagu qoraa wa ilaa ayaa la qorayaa fii aakhiri aakhiri madruubi calayhi awalkiis maxaa lagu qorayaa laa waay ma jirto waa qalad aakhirkiisi maxaa lagu qorayaa ilaa anta laga bilaabo ilaa anta laga gaaray dhacdood hee eber waaye qalad waay saasaa utusinaysaa ramsi ramsi u tahay wa ama aldarbu darbigii darbigaasoo cala almukarari kii la soo celceliyay dushiisii ahaaday fa qiila waxaa la yidhi yudrabu cala athaani ayaa la dhahay haddii marka ay wixii madruub calayhigii laba kelimo oo isku mid ah uu noqdo laba kelima ayaa si ayaa laba jeer ku celisay hal kelima qortay waad ilowdaye ayada haddana ku celisay mar labaad waad qortay warya karta soo maa saas oo mar hal kelima qortay isma lahayn marka waa qortay waad ku celisay labadoodi marka saa yeela ma la baaq yeela ma mid la tira ma saa yeela madruub alayhi saa yaa laga dhigaa saasuu rabaa meeshan kaga hadlo fiirma wa ama darbu darbiga ala almukarari mid la soo celiyay dushiisii haday faqiila waxaa la yidhi yudrabu waa la tiri waa la baabi'inaya cala athaani kan labaad laba kelimo isku mid ah ayaa ma laba jeer qortay kii hore ayaa la baaqyeelaya kii dambe gadaalaad ka qortay ah la tiraya see loo tira si hadda soo sheegnay maraatibtiiya loo loo mar lo maraa wadadeeda wa qiila waxaa la yidhahdee yab yubqaa waa la baaqyeelayaa axsanuhumaa ama yabqaa waa baaqyeelaya ninkii kaatibka ahaa axsanahumaa labadaasi kelimo kan tan ugu wanaagsan qalad maraa qaar markaad qorayso waxaa u qoraysa quruxdiis yaaba kugu dila maraa qaar ya adig qalada qoraysaa waxaa malaynaysa wax saasan qaladkii aad qorto farti aad ku qorto quruxdiisi waa la yaabaysa maraa qaarka soo ma laba jeer ayaa kelimadii soo celcelisay labadana waa fiilinaysaa ti ugu qurxoon ayaa baaqyeelaysaa mada kalena waa iska tiraysaa kule sidaas yabqa waa baaqyeelaya axsanahuma midoodii wanaaga badan suuratan xagga suurad ahaan ee qoraal ahaan wa abyanuhuma wa abyanahumaa midoodii uga bayaansan oo si fiican loo fahmayo u baaqeela midaka ayaa tarayaa ayaa la yidhaahday waayahay wa qaala alqaadi qaadigii wuxuu yidhaahday qaadige iyaadun halkay ku yidhahday inta badan lahayna kitaabkiisa kitaabkiisa طلع مركز جيب بابك كتابك هذه هذا ما يجب الإلماع الإلماع انت بدن واو بدن ياي وحو بدن ياي تحمل الحديث يو اجميلها اني بدن ياي سقبا كتابة الحديث يو تحمل الحديث ايه ادي اد ميش او بدن ياي مصطلح خصوصا بشني كتاب كيس لكن قارها ميش اني هذا ود داري هذا الكيس انت علما انت بدن محدثين انت اهل المصطلح او يسوق هذا يعني ميش يعني ايه يسوق هذا انت بدن هذا اغواشي سي سو نقرينا يعني القاضي عياض نعمة من حيث العقيدة وحبا كجر من الأشعرية لكن المحدث عالم كبير وين وين وحليه كتاب كله شرح مسلم الإمام مسلم شرح يسلوه شرحي الإمام مسلم آه. ها هي إمام مسلم آه. سيد مسلم كتابك شرحي وليه شرح هراكم دي هل يرى ده عندك كم سنة هل يرى ده يا إكمال المفهم ها مفهم امم دك إكمال معلم معلم ساوي إكمال المعلم يوان إكمال المعلم هذه هذا يوجد ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه تنفر كيسي أقواشي سيسو قادنا أنت بدن آد أقواشي سيسو قادنا يعني وقال القاضي عياض وحو ليهي كتاب كان هو ليهي هاي ما لي هذا تا كتاب كان هو ليهي غريب كفاية عمد ما ما ليهي غريب غريب الآثار ليهي مشاري قل أنوار لي هذا مشارق الأنوار مشارق الأنوار وايه إيه مرك وقال القاضي قاضي وحور يا هذه إن كان لوضع كلمة هذه أيهين أول سطر صدرك أول كيس هذه أيهين ضرب والبابين على الثاني واي متك لبات أيضا الإلالين متك هنا sadarka bilowgiisii loo egtay oo loo ilaalinayo labadii kelime waxay yaalaan labadaba sadarka awelkiisii tan dambe la tirtira marka laba kelime oo isku mid ah haddaa qalad aad u qorto sadar awelkiisa aad ku qorto waxaa la tirtira tan dambe waay tan hore haddii la tiro waxay noqonaysaa fool xumo ay kasoo baxaysa qoraalkii soo maa sidaas wey muriba waa la baabiinaya ala taani mid labaada la baabiinaya oo mase aakhirahu aakhira sadri sadarka aakhirkiisa haddii ay yihiin labadina facala alawali markaas maxaa la tirayaa kan hore ayaa la tiraya markaas sidaas waa durbaday isaga aw awala sadrin sadar awalkiisii haddii uu yahay aakhira aakhira aakhara waay kan dambe kan kan sadarka dambe kelimad ugu dambe haddii uu noqdo ee facala aakhiri sadri midka ayaa la tirtiraya waay fain takarara almudaafu iyo walmudaafu ilayhi haddii soo noqnoqdaan waxaad qortay mudaaf ayaa laba jeer qortayba mudaaf ilayhina laba jeera qortay say la yeela marka fain takarara almudaafu mudaaf haddii soo laalaabado iyo walmudaafu ilayhi mudaaf ilayhi soo noqnoqdo aw ilmawsuufu mawsuuf soo laablaabado iyo wasifati iyo sifo iyo wanaxwi wixii la midka ah hee maxaa la sameynaya marka ruuciya waxaa la ilaalinayaa itisaaluhumaa labadaasi xidhiirkooda la ilaalinayaa xidhiirkooda markii la ilaalinaya maxaa la sameynayaa laba mudaafa qortay kee la tira xiriirkooda la yeelana markii la yihahdo kee la tira kan hore kee la baaqiyaa kii dambe waay laba mudaafin ilayhi la qoray kee la tira kan dambe maxaa la baaqiyala maxaa loo yeelayaa si xiriirsadaan laba mawsuufa qortay kee la tira ya laba mawsuuf kan hore la tira laba kan hore la tirayaa laba sifa ayaa qortay maxaa la tirayaa kan dambe waay si labada wixii xiriirsadaan sidaas ujeeda wa naxwihi waa ila midka nabcihii waxaa laga wadaa mubtada iyo khabarkiisii waay mubtada iyo khabarkiisii mubtadiya laba jeer qortay kale tira ya kan hore ya kan hore waay khabarkiiya laba jeer qortay kale tira kan dambe sidaas macnaha ruuciya itisaal uma la ilaalinayaa wa ama alxaku xokitaan in la xogo iyo walkashdu iyo kashdi tirtirle waay iyo walmaxwi walmaxwi waay kashdi iyo maxwi waa isku mid wa ama alxaku xokitaan iyo walkashdu kashdigii tirtiridii iyo walmaxwu tirtirkii fakarihahaa ahlulcilmi ahlulcilmiga way naceen yaa fiican marka sidii kale maraatibtii kale ayaa lagu sameyn in la tirtiro maya waxaa laga yaaba haddii dhinac waa la tirtira la yidhahdo bashii waxa lagu qorqoray inay ayadba gogo'do sadarkii geeskii dhinaca kale kaga qornaa inuu baaba'o dhibaa keenaysa sidaa daraaddeed waxaa fiican inuu calaamooyinkii soo maraynay lagu sameeyo ayaa fiican ay dhaheen الثامنة مد سديد ذا قلب وحقال من غضي عليهم على أهل الحديث مثل عليهم عليهم على المحدثين على اقتصار ويا غالب كنا غضيوا الثامنة تناكو درين مد سديدات غلبة وحا غالب نغضي oo batay calayhim ala almuxadisiina muxadisiinta korkood waxaa qaalib noqday aliktisaaru ku gaabsasho cala aramsi ishaaro iyo rumuus dusheeda lagu gaabsado fii xaddathanaa iyo wa akhbaranaa ramsigii lasoo la diiday maha kan kan waa mid kale akhbaranaa in ramsi loo sameeyo xadahanaa in ramsi loo sameeyo ayaa ku gaabs inay ku gaabsadaan ayaa qaalib noqotay wa shaaca waa faafay ramsigaasina ama gaabsashadaasina bixaysu meel ayuu faafay laa yakfaa aan qarsoomayn aan qarsoonayn waayo in badan lasla ogyahay walaa yaltabiso weliba aan isku dhehnayn in badan culimada ay isticmaaleen haye maxay sameynayaan marka waa kana fiir fayaktubuuna waxay qorayaan min xadahanaa xadahanaa xaggeeda athaaa wannuuna walarifa ayay qorayaan yaa ku dhawaan kara amade bana ya fana maba joogtid miyade sana maxaa la hadfay maxaa la hadfay marka maxaadi daalkii waay xaddathanaa ramsigeed maxay ka dhigaan thanaa waay tha iyo nuun iyo alif waay thanaa qoraalkii lay waay mooyaan laakiin waa la akrinaya akrinta lagama tagaayo thanaa thanaa qaala thanaa ma dhahaysid markaad akrinayso hee markii qorayso saasa u qoraysaa laakiin waa akrinaysaa xaddathanaa odhanaysaa haddathnaana maaha haddathnaa dad qaraan qaala haddathnaa haddathnaa haddathnaa maaha xaddatha waay soo maa waaya waqad tuxdafu waxaa la arkaa athaau thadi in la xadfo yaa ku dhawaagi karaa adana eh now ya na na keligeed waay na keligeed inta dhooban bes maxay ka dhigan tahay na xadathanaa rumuskeedi waay ramsigii xadathanaa waay waa arkaysaa kutubta ee sunanta iyo markii aad dhahgasho axaadiisto oo mudawalaadka kutubta ah waa ku arkaysaa xadahanaa xadahanaa idoo kamil waa arkaysaa sana waa arkaysaa na waa arkaysaa na marki meel aad ku aragto marka maxay waay maxaa waay rumus u tahay xadahanaa ogo wa min akhbaranaa wa katabuu way qoreen min akhbaranaa akhbaranaa xaggeedana waxay ka qoreen anaa ayay qoreen anaa ayay qoreen waayahay maxaa la hadfay marka akh ba ra na hamzadii waa la hadfay khadii waa la hadfay he waaya khadii waa la hadfay ba'dii waa la hadfay ra'dii waa la hadfay waay waaya marka waxaa lasoo reebay hamzadii way taala soo ma ana waay marka iska ilaaliya ana ayaa meesha taala walaa taasuna ma wanaagsanaanayso ziyaadatu lbaai ba'da ziyaadinteeda ma wanaagsana ba in la ziyaadiyo ma wanaagsana waayo oo ba'da in lagu daro e ma wanaagsana qabla nuuni noonka ama noonta horteed noonta horteeda ba in lagu ziyaadiyo ma wanaagsana waay walaa taxsuna ma wanaagsana ziyaadatu lbaa'i ba ziyaadinteeda qabla nuuni noonta ka hor lagu ziyaadiyo yaa ku dhawaaqi karaa indak ninkaas ya ah maxaa dhahday bana Ah, bana ha عندك ya ambana ya abna abna hay ma abana abana waaya sidaasi waay abana wain facala hab ha sameeye hu kaasi albayhaqi way imaam albayhaqi ba ha sameeye waay maxay u diidayaan marka in meeshaasi lagu ziyaadiyo ba nuunta horteeda ba lagu ziyaadiyo maxay u diidayaan imaam suyuudi hoosa ku cilay wuxuu leeyahay lianlaa yaltabisa biramsi xadatanaa xadatanaa ramsigeedii si aysan ugu dheeximin uu leeyahay laakiin sax maa saas hee sida sabaabkaa waxaa waaye si aysan ugu dheehimin lafda amba'anaa waay amba'anaa waay maxaa yeelay xadatanaa kuma imaataba saan ramsigeeda meesha ugu yar maxay kumid ku timaadaa naa soo maha hamsi kuma jirtaba marnaba ah kuma jirto idan sida sawaabka ah sidaas waay amba'anaa si aysan ugu- ugu dheehimin waay sidaasaa loo diiday buu leeyahay waqad waxaa la arkaa tuzaado z- in la ziyaadiyo raa-un ra in la ziyaadiyo la arkaa bacda alalifi alifka ba gadaashiisa ayaa ku dhawaaqaya waqad tuzaadu waxaa la arkaa in la ziyaadiyo raa-un ra in la ziyaadiyo la arkaa bacda alalifi alifka gadaashiisi ha inta arana arana wadaalun daal in la ziyaadiyo la arkaa awala ramsi xadahanaa xadahanaa ramsigeeda bilowgiisii daal in lagu ziyaadiyona waa la arkaa yaa ku dhawaaqi karaa inta Ha? hendho mooye wax kale maayo inta ani jaama he ya da xadahanaa da daxdahanaa la ajir maaba he ya dathana waay sax waay dathana yaa la yidhaha dathana da- daalka laga bilaabo bis dathana waay maxaa la maxaa la jaray xadi waay dathana waay wa wajadtu waan helay buu leeyahay imaam nawowi waxaana kaga horumaray ibnu salah wawjidana waa la yidhahday wawajadtu waxaan helay gaar ahaan hadda isagaa warkiisi wata ayaa ayaa ayaa iskale warkan imaam nawowi iskale wawajadtu waxaan helay addaala daal ayaan helay fii khati lxaakimi xaakim khadiisii qoraalkiisii dhexdiisa aan ku helay imaamu xaakim khadiisii ee waxaan ku arkay hee daalkii oo ah dathana keligeeda isticmaalay iyo waa abi cabdiraxmaan assulami abi cabdiraxmaan assulami mutaqadimkii ma ah waa mutaahirinkan walbayhaqi iyo bayhaqi intaasoo ka ku arkay khadkoodii dathana ayagoo isticmaaleen ayuu leeyahay waidaa kaana haddii ahaaday lilxadiidi xadiidka isnaadaani laba sinaad usugnaadeen waay waidaa kaana haddii usugnaaday lilxadiidi xadiidkii isnaadaani laba sanad aw akharu ama laba sanad wax ka badan waa dhici karta soo ma waay katabuu waxay qorayaan culamadii muxadisiinta ahaa cinda alintiqaali guuritaankii agtiisii min isnaadin isnaad laga guuraayo ilaa isnaadin isnaadka loo guurayo waxay qora- waxay qorayaan xa xa ayay qorayaan walam yucraf lama garanaayo bayaanuhaa xadaasi caddaynteed canman taqadama culimadii horumartay xaggoodii qof sidii loola jeedo caddaynaayo lama ogow dhahay lama yaqaan u dhahay imaam nawawi isticmaalkiisii meesha kasoo bilaabatay iyo wixii ula jeedaan culimo mutaqadimiinta ay ka hadl ka hadlayso ma haynuu leeyahay culimada qaar waxay tilmaamayaan laakiin isticmaalka alimaam inuu ka hadlay inta badan al- ibnu salax ay sheegayaan laakiin xaqiiqatan waxii loola jeedo qof si bayaansan uga hadlay lama hayo leeyahay imaam nawawi fiiri walam yucraf lama garanayo bayaanuhaa bayaanu xa xa caddaymadeedii aman qof xaggiisa lagama garanayo taqadamahu aman kasoo horumaray waay oo hore horeeyey waay wa kataba jamacatun jamaca waxay qortay min alxufaadi xufaada ka mid a mawdicahaa booskeeda saxa ay ku qoranba mawdicahaa mawdica xa xa booskeeda waxay ku qoreen saxa waa ansaxay fayushciru wuxuu daraansinayaa qowlkaasi fayushciru wuxuu daraansinayaa dheh dalika kaasi biannahaa xadaasi ramzun ramzu saxa saxa ramzigeeda inay tahay waa ansaxay ramzigeeda inay tahay oo xa keligeed la qoray xa marka maxay ka dhigan tahay saxa waay xadiidku waa ansaxay waay saas dad ay u isticmaaleen wa qiila waxaa la yidhahdaa hiya xaada min ataxwiili wareejin ayay u sugnaatay min isnaadin laga wareegaayo ilaa isnaadin waayo sanad kale xaggiis loo wareegayo waxaa aad iyo aad ugu badan arrintaasina isticmaalkeeda xaq alimaamu muslim bukhaari ma aha waa lagaga badan yahay bukhaari shaka kuma jiro imaamu muslim ayaa u badan markaa qaar waxaa arkaysa hal hadii asaaniidi keenayo shan xa ina ku taalo hal meel hal hadii shan xa waa keenaya waa keenaya xa min awal sanad hadana حدثنا حدثنا حدثنا ح وكتغادن حدثنا ح وكان كتغادن ها شنا وكلغا شن انه غارسيبا الامام مسلم واحد كغبل مره الامام البخاري وليه لكن واك الامام مسلم كغبل مرك قال كان وحو ليه waxa laga wada min isnad ila التعويل من تحويل من التحويل من من اسناد الى اسناد كان ودو لكن وقال لواط سدح وقيل واحد يدنا لانها ايضا هي حادي تحول واحد kala teedid ayay u sugnaatay bayna alisnaadayni laba sanad dhexdooda lagu kala teedaayo lagu kala taadaayo waay oo dhexda taxawul waxaa laga keenay min xaail waay min min xaailin ayaa taxawul laga keenay taxawul waxaa laga keenay min min xaailin waay xaail kala teedid waay lianna ayadaasi taxulu taxulu dheh taxawulu maaha taxulu waxay kala teedaysaa bayna alisnaadayn labada isnaad dhexdooda kala teedaysa kala teedaysa waay falaa takunu hiya ayada kamid maha markaasi min alxadiidi wax xadiidka kamid maha waay walaa yulafadu laguma dhawaaqaayo cindaa agteedii bishayin waay wax lagu dhawaaqayo ma laha waay bes markii ayada lasoo gaaro laguma dhawaaqo waa laga aamusaya oo bes waxay labadaas hadiis ay kala teed kala saaraysaa waay qol saddexaad waay afar wa qiila waxaa la yidhi hiya ayada ramzun waa ramzi ilaa qawlinaa alxadiid ilaa qawlinaa qowlkan ilaah laga soo gaarayo alxadiid waay xadiid alxadiid atima alxadiida iqra alxadiida markii akmil alxadiida la yihahdo ayay u dhigan tahay ayaa la yidhahdaa xa la qoraya xa marka maxay ka dhigan tahay akmil alxadiida waay saasa ka dhigan tahay waay saasna waa la yidhahday waqila waa la yidhahday hiya taasi xaadaasi ramzun waa ramzi ishaaro waay ilaa qowlinaa qowlkani xaggiisa ayaa ishaaro u tahay alxadiid aan dhahino waay wa ana ahla almaqribi ahlu lmaqribna kullahum dhammaantoodii yaquuluuna waxay odhanayaan idaa wasaluu markiay soo gaaraan ilayhaa ayada xaggeeda alxadiida ohanayaan saas oo isticmaalayaan ahlumaqrib walmukhtaaru laakin sida la doorbaday annahu ana alqaaila ana alqaariya dheh annahu ana alqaariya midku ha akrinaayo yaquul wuxuu odhanayaa xaa ayuu odhanayaa xa ma dhahay hee xaa ayuu ugu dhawaaqaya dhawaaq ahaan wuxuu odhanayaa xaa maxayna ka dhigan tahay taxwiil min isnaadin ilaa isnaadin aakhar wayamuru marka waa maraya oo saasuu kugu dhawaaqaya dhawaaq la-aama kama tagayo oo waa ku dhawaaqay wuxuu odhanaya xaa igu odhanaya markaasuu sii maraya wixii kale ayuu sii wadanayaa altaasicatu wallah subxana wa taala